mid ka mida ururka qareenada jamhuuriyadda somalilan runtii anu waxaan ahaa dadkii aadka u danaynaya xogogaalka u ahaa kiiskan iyo sida ugu socdo kana qayb galay fadhiyadii ay maxkamaddu yeelatay iyo dhaqdhaqaaqii meesha ka jiray hortay waxaan marnaba maragmadoon ah oo jirta oo xaqiiqo ah qabashada yuusuf cabdigawe kuma beesgarin isna shalay buuq maxkamadda ka dhacay maalintii koowaad ee maxkamadda la yimi fadhigii koowaad muu suurtogelin oo gudoomiyihiioo macnihii maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda gobolka hargeysa oo runtii markaa kiiska ka ahaa dhibbane yuusufna ay hadallo hore u dhex mareen adu qoraallo ayaa uu qareennada u doodaya kiiskaasi dureen kabacdina hadalla iyo aaraar kadib yuusuf wuxuu go'aansaday inuu ka tanaasulo kiiska una dhiibo garsoore ka tirsan maxkamadda waxaa ka horreysay shir jaraa'id ay qabatay maxkamaddu maalintii la keeni doono laba cisho ka hor shirkaa jaraa'id waxaa joornaaladoo dhan iyo saxaafadda ugu soo baxay ku qornaa maxkamadda gobolka hargeysa maxkamaddu waxay sii gaadhay go'aano iyo qaraaro ay ku eedaynayso islamarkaana ay ku tilmaamayso kiiska iyo habka uu dhici doono waxaa ka mid ah weedhaha ku jiray wuxuu wargeysku caadaystay inuu ku shaqaysto dhuunina ku helo cayda mas-uuliyiinta qaranka waxa uu mudan doonaa ciqaab waxaana markaas waxa weeyaan maxkamadda gobolka hargeysa ku seexan marka horta maxkamaddii marka hore wargeysku iyo macnihii dooda u dhexaysaba mahayn heer garsoor dee lagu geli karo oo lagu dacwoon karo ama maxkamad ka garnaqi karta dacwaddaa mahayn maalinnimadii marka la yimi ninka haystaa ciidanka ilaalada maxkamaddu wuxuu aniga hortayda ii sheegay inuu ishor joogu caliyo xubno saraakiil biliisuu ka mid yahay cabdisalaan diin qale taliyaha saldhigga daloodhe inuu yahay baa jecelahay oo doonaya inay qabtaa yuusuf cabdigawoobe isla markaana uu ku yidhi xaaladda meeshka haddaba intuu aniga ii sheegay macnihi wuxuu joojiyey in la qabtaaba subaxaa joojiyey oo isku afdhaafeen mas-uulka maxkamadda jooga iyo mas-uulka taliyaha biliiska oo labadaba aqoon fiican aanu lahay anugu indhahayga waan ku arkay isagoo afar iyo toban shan iyo toban askari cabdisalaan wata oy fadhiyaan halka laagta jarka may dhicin qabashadu axmed xuseen cabdi xubin ka tirsan ururka xuquuqlaysaanka annagu waxaanu ku soo koobaynaa xagga waxaanu ka eegnay arrimaha xuquuqlaysaanka qaabkii ay dacwaddu u dhacday oo ahaa sidii uu looyarkuba sheegay annaga oo goobjoog ahayn qaab ay la wareegeenba ay ka muuqato awooddii dawladdu inay meeshiiba xarun dawladeed ay ahayd oo ay maamulayeen xaggii garsoore uu ka maamuli lahaa uu maamulayey xubno ka tirsan booliiska oo faragelin badan samaynayo sidii ka muuqatay meesha xaaladaasina waxay ku kaliftay broseskii meesha socday dacwadda in looyaradii u doodayay dhinaca eedaysanaha inay markii caburin khayruxada lagu sameeyey la baalmarayna shuruucdii caalamka caalamiga ahaa iyo shuruucdii dalkaba ay ku kaliftay inay ka baxaan dacwaddii socotay xaggaana uu buuqi ka dhasho ku joogsatay waxaa kale oo aannu cambaaraynaynaa xadhigga khayru sharciga ah ee lagu fuliyey maxkamadda dhexdeeda iyadoon loo marin qaab sharci waxaa kale oo saaka coalitionka uu sameeyey oo isku dayey in uu garsoorihii shalay xadhigga iyo dacwaddaba waday ay soo weydiisteen inay damaanad damaanaddiina uu ka diiday waxaa kale oo ay maxkamaddu ay ahayd in ay inay iyaduna xeerka ay lagu hagayo dacwaddu ay noqdo xeerkii saxaafadda maadaama dastuurkeennu sheegayo xeer kasta oo hore u jiray waxaa hagaya xeerka xeer hoosaadka qodobkaasina qodob dastuuriya ayay jebiyeen waxaannu cambaaraynaynaa oanu ku celinaynaa inoon aanu madax bannaanayn garsoorkeennu waxaananu ka codsanaynaa xukuumadda in ay garsoorka madax bannaanidiisa ay u dayso oo faragelinta badan ee lagu hayo laga daayo
badan aba waaxda garsoorku waxay ku doodaa inay madax bannaan yihiin waxyaabaha aad ka sheegaysaana waa arrin ay ku dhex milmeen fulinta waaxda garsoorka lafteeda maxaad usoo jeedinaysaa se maxaad ku waaninaysaa waaxda garsoorka waxaan usoo jeedinayaa ka jawaabaan mushaharku madaxweynuhu yidhi waanu siinaayoo keliya maxaynu ku wada hadlaynaa garsoorka madaxweynuhu wuxuu sheegay inay beer hal bil kasta shan boqoloo shan kunoo doolar lacag u dhiganta qaranka ka qaataan maalinna halka shir jaraad bay qabtaan waxay yidhahdeen waxaanu qaadanaa baalkii wax faraguudkooda iyo waxaan masaarifayna saddex boqol garsoorku waa in madaxweynuhu hadduu been ka sheegay in ay sheegaan ma qaadana nagu shashanta boqol kunee doolar madaxweynuhu sheegayde marka iyagu su-aasha madaxweynuhu waxqabadkii sanadka ee khudbadii dastuuriga ahayd buu ku daray inay ma shan kunoo doolar qaataan kun iyo saddex boqol soomaaliya marka lacagtaa dee ha sheegaan iyagu halka ay ku qaataan ama se mana madax bannaanan karaya garsoorku dastuurka somalilan baa u diidaya inay madax bannaanadan oo si xeerarka waddanka u yaalloo dhan baa u diidaya maaha miday gaar ku yihiin iyagu waa ka haysta waaxda fulinta waaxda fulintu inay fargelisa markasta labada waaxooda kale markaa dee dadkay ku xidhan tahay macnihii iyadoo xeer ay sharci go-aanu madax banaani badan siina dadka ku xidhanta way jireen garsoorayaal soo maray halkan iyadoo laga liito oo wargeyska u xukumay jamhuuriya magdhown la siiya maanta lama waayinkaa de laakiin waxaa weeyaan dadka ninbaa maalin wuxuu igu yidhi waxaa jira buu igu yidhi xeerlaalin nin ahoo soo xariistay buu yidhi siifiyadiisii markaasuu keenay buu yidhi warqad looga ogolaanayo macmacaanla inuu kaga furto jaamacaddii baashi warqad looga ogolaanaya buu keenay buu yidhi macnihii markaa waddanku halku maraya maanta siduu faasi dad u haysta macnihii dee ku shaqayn kara mihiinadan iyo dad dee macnihi u dhaganugul iyo qaabka dawladnimada maanta iyo dee garsoorku ay isku yihiin way yaro kala fog yihiinoo berigii hore dee abukaata hadduu ahaayo afar qof waddanka ka yaqaaneen maanta jaamacadaha waddanka o dhan waxay u fureeyiin institutionna dee looga soo baxo oo sharciga ah dibaddaa looga yimaadaa waddanka gudihiisa marka waxaan leeyahay horta dhallinyarada sharciga soo baratay ha wada keeneen siifiyadooda xarunta cadaaladda haba ku shaqeeyaan inta yare si ay damiirkooda dadkooda macnihii de u helaan balci damiir xalani ku jirta oo aan ku dhex milmin baaba adee iyo maanta laaluushka waddanka taagan wasalaamu calaykum waraxmatullahi iyo bulshada caalamka iyo waqooyinka hooyo mareedka ee internationalka maxaad u soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinaynaa waxaa sida shalay ka dhacday maxkamadda in xuquuqihii aasaasigaa qofku lahaa yuusuf cabdi gaboobe iyo qareennadiisu waxay lahaayeen in qofku marka eedda loo soo jeediyo inuu isdifaaco maxkamadduna waxay caburin badan ayay qareennadii iyo iyo dhibanahaba ay saaraysay waxayna u janjeedhay dhinaca dawladda oo mar walba ay garab siinaysay waxaannu leennahay annagu in shuruucda waddanka iyo shuruucda caalamigaba in maadaama waddan dimuqraadiyad sheeganaya aynu nahay in la raaco